golfku waxa weeyaan waa wadan weyn oo fursado badan ay ay wadanada afrikaanku ay ay ku qabaan isbedelka cimilada ee adduunka ka taagan gaar ahaan africa oo oo ku riday wadano badan ay afartii sano u dambeysay in roobab yaraan dalaga soo go-ayay oo aada u yaraa taasoo keenta in wax soo saarkii beeraha uu hoos u dhaco ruushku gacmaha kama ulaaban wadan waxa weeyaan soo saarka qamadigu aad iyo aad u ballaaran yahay taasoo africa uu horay uga ballan qaaday taageero waxa weeyaan dhaqaale oo aad iyo aad u weyn uga geystay isbedelka cimiladu arrimahan uu keenay ee magaranaysaa roob yaraanta iyo dalagyada soo go-ayay wadanka tunis oo kale ama tunisia hoos u dhac aad iyo aad u weyn ayaa ku yimidahayd xagga qamadida ruushku laba boqol iyo konton kun dalagii kasoo go-i lahaa tunis oo hoos u dhacay xaggii toddoba boqol oo kun oo dan ay ka ahayd ayuu ka kabay wadanada uu aada iyo aad u ka keenta ruushka qamadiga dalka sudan oo kale waxa weeyaan boqolkiiba lix iyo afartan qamadidiisa wuxuu ka keentaa dalka ruushka xagga ukraine waxba uu kasoo qaadan soomaaliya boqolkiiba soddon ayay ruushka ka keenantaa qamadida wadanka bena la yidhaha benin waxa weeyaan boqolkiiba boqol qamadidiisa wuxuu ruushka ayuu kasoo qaataa congo waxa weeyaan boqolkiiba shan iyo sideed iyo lixdan ruushkay kasoo qaadataa senegal boqolkiiba shan iyo lixdan marka waad garan kartaa wadanada afrikaanku si ay ugu tiirsan yihiin taas oo lacag la-aan waxa weeyaan badi inta ugu badan waxa weeyaan ugu bedelo qamadida iyo iyo agabka kale lagu bacrimiyaba iyo dhibta beeraha ayuu ayuu ruushku africa aad iyo aad uga geystaa xoog waa tahay jaamac maxay tahay siyaasadda walaaca ku abuureysa dalalka reer galbeedka ee ka dambeysa qamadigan uu ruushku ku taageerayo amaba ugu deeqayo africa dee barbar socodka dagaalkiisa uu kula jiro reer galbeedka waxa weeyaan isagiyo shiinuhuba waxa weeyaan inay maadaama ruushku maalgelin weyn oo africa ku haysan ciyaarta walaal waxa weeyaan inuu ka dheelo dhankan kale ee magaranaysaa beeraha iyo dalaga waayo dadka afrikaanku waa dad dibadaha wax ka keenta inta badan marka ay ay dhacaan roobab yaraantu oo ay ku filneyn populationka dalka masar oo kale aad buu ugu tiirsan yahay magaranaysaa qamadida ruushka dagaalkii ukraine iyo ruushka ka dhex qarxay wuxuu keenay in aada iyo aad u yaraato qamadidii iyo iyo waxyaalihii badnaa ee dalka ka imanayay ukraine iyo ruushka cunuqabateyno badan oo yurubiyaanku ay saareen africa waa waxa weyan qaarad curdina oo loo kala borotamayo marka ruushku waxa weeyaan waxyaalaha africa qamadida bilaashka ah uu siinayo coroniinka dib bal soo fasaxay aafadii covid nineteen-kiina waan ogeyn waxa weeyaan adduunka kala xidhay heerka la dareemay qamadida ruushku aad baa aad baa loo dareemay isaguna waxa weeyaan walaal africa wuxuu ka rabaa waxa weeyaan isbarbar taag hadday noqoto reer galbeedka oo oo kusoo rogay ruushka xayiraado iyo in waxa weeyaan madaxweyne putin in maxkamadda laga dacweeyo adduunka taasoo garbar barbaristaag ka rabo madaxa africa in ay ay ay arrintaa ay kasoo horjeestaan koonfur africa hadday noqoto wadano badan oo waxa weeyaan aada iyo aad u taageersan oo maxkamadda lahay ay ay maxkamadan ay putin ay ay ay kusoo rogeen in la qabta ahayd ay madax badan africa ay ka dhiidhiyeen ay diideen marka isagu waxa weyan walaal siyaasadda wuxuu uga jeedaa waxa weeyaan in uu ku bedisho africa in dhaqaalaheega soo koraya inuu ka qayb qaato khaasatan waxa weeyaan qamadida wadanada afrikaanku waxa weyan aada iyo aad ba qamadida waxa weyan walaal noloshiiba ku tiirsan waxa weeyaan waxyaalo badan baa laga sameeyaa